asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo halkani waa rediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan oo kuna soo dargmaan barnaamijkii xiisaha i kalgacalka lahaa ee habeen walba oo jimco ay sii bixiso xiliyadan kale markay saacaddu soo gaarto halkan aad kala soco jirteen waana barnaamijkii muusig iyo salaamaha
mankiiba iftiinu bixii bandheriyo laasqore ka muuqda mudhaqsiga kumo
markale habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba ayaan hawada idinka leenahay mar kale iyo mar kaleba waxaad kusoo dhawaataan amase aad kusoo duruqdaan oo dhagahaada u sii raaricisaan barnaamijkii aad wada sugayseen ee muusigaiyo salaamaha maxamed waa tahay waleeca waxba meeshaan ka dhici doono haddee indho badana ujeedaa haddee yaa jacayl ka muuqda waa tahay maxamedo waxaa umalaynayaa indhaha jacaylka ka muuqda talow hadde ma adiga waa tahay walle waana kala ogaa doonaa faa-isa iyo barnaamijka caawaxa si wada jir halkan idinkaga daadahaynaya anigoo ah faa'iise xasan shariif faa'iise dheeman iyo weliba anigoo ah miya sharaaf karaama runtii dhegeystayaal badan ayaa waxay isweydiinaya hadda faa'iise karaama hadda caawa barnaamijka haddayba ku kulmeen waxbaa jira walle dhegaha loo taago waa tahay waxaan umalaynayaa caawa wax yarna inay saada jiriinba oo walle waa wada sugnaaba farsamo yaqaanka ayaan u baaqayna ama faa'iisooy adiga ayaa leedahay heestii daaburka barnaamijka aniga ayaa soo qabanaya waata maxamedow een farsamo yaqaanka galad maxamed ibraadam mahadnaqa ee waxaan jecelaha balcaawa daafurka anaa idinku haysta adiga galadba ee waxaan jecelaynaa heesta daafurka barnaamijka ee soo qabta heestii nasteexa dayax ee hagaag waa tahay aan kala dhex baxno dhegeystayaashii nasteexa dayax
hordaba ugaamaladin sidii badaraka hawlan tahay sidii baan hadalkayo codkaaga u qaybiyo sidii bay hadiyadii awalibaa kugu hawlan tahay sidiba aan ahadiyo jeer ahawraad kuu tirinaya sidiba aan ahawaawigiyo ariyada kugu heesaya sidiba aan ahadiyo jeer ahawraad kuu tirinaya sidiba aan ahawaawigiyo ariyada kugu heesaya
waa tahay wale waxbaa ka dhacay faisaay haddee farsamiaqaanku waa uu noo kala jira ayaa la dhihi karaa heesi aad noo soo fushay
hadda maxamed waxaan ujeeda adoo dhegta lasii raarinaya raaricinaya malaha caawa hadda codkiiba wuu ii gambiyey la isdhigi karaa wale faisaay runtii hees dee hees bay runtii ku banaaneed runtii ya ina hadda laiska sii wado waa iska sii jeclaan lahaa caawa dhan waa tahay maxamed waxaan malaynayaa dhegta inaad kasii daba raadhicinaysa dabcan waa ujeeday waan filayaa een adiga laftirka fariinba aad hoos hoos ka diraysaa malaynaya oo heesta waxaas leedahaa adoo waxaan xagga sarana sii eegayo malaha ma qandumaasho miyaa xagga jirta
waa tahay faisay sanaan qaasaa barnaamijka ah yacni ku maqli jiray marka waxaas dhahay caawa ma een hadda lagu soo mari doono hawada iyo in kale aan macnaha ku kala shekinayay
marka xaggaa ka fakaraysa waa tahay marka salaantaas suga caawa waa tahay Een, marka waan rajay doonaa inaan hadda ya caawa maxamedo weliba waa waxaa waa horeba u sheeganaysaayo salaanta caawa waxaan malaynayaa dad badan hadda inay boorsada gadaalo ku hayay inay soo bixin doonaan Een, laakiin spaiso salaanta hadda qofkii soo diraaso inaa iwadiida maa wiil Sax.
saaxiibkay weeye oo dhuu samareeb joogo
waa tahay maxamed aadan waa sida laakiin karaamo wiil markii la yidhaahdo waa tahay wiil een, dabca waa wiil waa wala adigu kula midi wiil waa wiil laakiin salaaqaas wiil salaan uu soo dira maba la yidhaahdo somaan saas baa ha ani hadda ma aqaano marka haddee taas taa mid kalba sugayo meesha waa ka baxay maa ka baxda miya Ah.
raaligelina ka baxina Een, maya maxamed waxaa la isdhihi karaa hadalka si uu tago weeyaano Waa tahay, dad badana hadal- caaway hadalkii- fariimaha hadalkii hore waa leedahay
waa tahay fariimo badana caawa iska soo daba dhici doon marka adiga laftirkaaga salaanta koowideeda waa inaad qabataa aad baad u mahadsan tahay faisay insha alla waan rajayn doonaa inay dhegeystayaashana een, aad iyo aad uga wada boga doonaan barnaamijka wicitaanka tooska ah fariimaha haddaad ugu hormarto waata maxamed ow dhegeystayaasheena waxay fariin ugu soo diri karaan fur saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal waa lambar furihiisu yahay saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal haddii aan mar kale ugu celiyo waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal habeen wanaagsan jimco wanaagsan mhm, casriyo Ayaa.
wanaagsan Een, casirimahan Maxamed, habeen wanaagsan Ah, een, marka mala gadabanaa soodaa la qabsatay faisa maya maxamed oo malaha galabta casriya iska soo ilaawo marka hadda haddartaana adiga cabaysa Ha.
aad baad u mahadsan tahay fariimaha ayay kuwaasi ahaayeen een, f- een, wicitaankana saaxiibadana dhegaysanayo furashan afartan sagaashan iyo toddoba ibar afar ayaa si toosa naga soo wici kartaan mar kale haddaan ka horeyo saaxiibadana dhegaysanayo waxaa si toosa naga soo wici kartaan furashan afartan sagaashan iyo toddoba ibar afar mar saddexaad ayaan ku celinayaa waa furashan afartan sagaashan iyo toddoba ibar afar faaisa een, dhegaystaha u horeeyo ayaan jaaniska een, siinayaa Een, halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته walaalo soo dhawow magacaaga halkaad naga soo wacayso
walaalkay magacayga waa sacdiyo oo bakin soo xarimaysay waa tahay sacdiya soo dhawow een, een, habeen wanaagsan jimco wanaagsan ayaan hawada kaa leenahay marka haddaad la socotay barnaamijka soo dhawaan kusoo dhaweynina
waadawaya walaalkay aada umaaxsiin waayan salaama dhammaantiin asxaabta qaabiyo xayaado oo ugu horeeyaan daadyaasha barnaamijka adiga gaayso iyo toban farsamayaqaanka galab sidoo kale waxaan qaasi salaamaya saaxiibka qaali aan saxal xuseen iyo saabirin iyo dhammaan gabdhaha aan salaamaya iyo filson ayaamahan iyo naga xargoosto
waa tahay
een dhammaan waan salaamayaa asxaabta een, idaacadda ay kaa howlgashaa sidoo kale waxaan salaamayaa fasalkayga hooyo iyo aabo walaalahayga dhammaantood waan salaamayaa waxaan halkan taxniid uga saraya dhalashay walaashii qaaliya een aniga cabdulahi casmaan oo gabar u dhalashay magaalada een, muqdisho caasada soomaaliya waa tahay
gabadhaas maxaa baxshay ifraax maxamed yuusuf waxaan leenahay haboo soo barbaar noqon midi dalka diinta dadkaas dhacda cabsadaqayn ka cabsanaya isdhoosho sidoo kale waxaan ka xisanaanayaa in ardayda la dhigata kolka imaam maalik qaasatan ardayda igu fasalka ama igu galaaska ah galaaska mayl ama sagaalaad sidaa utaqaanin tubar
waa tahay
sababtaas markaa kasoo gudubta waxaan waxaa u malaynaa weli dadka ay israaca cilmiga maxamedow
haa saadi hadda ku dhiiro hadde waxbaa dhiman hadde een, yaa waxbaa meelaha ka fifiirin waxa laisle hadde qof kalaa liili waa malaynaa
maxamedow markii adiga aa qaabkayga salaamtaa anigii islaama markaas ar hadde maa laga daa odayga qaas ma soo wadaa malaynaa caawe
waa waqti war hore kaaga soo baxaya aan maqlayno marka waasi waxaa nagu kala jari noosha waxna marka horata waxaa nagu kala jarna kule waa tahay aad baad u mahadsan tahay sacdi ah sida qorada badan oo wanaagsan aad barnaamijka noola qabaatay dhegeystaas aad u mahadsan yahay waxaan leeyahay hadda garaamarka adiga qaaskaaga sananta annagana salaamayna waata karaama wada haa mashruuca karaama jire gadaala laysaga fariya caaw waa tahay faisaay wicitaanka tooska haddaa uga celino afar shan afartan sagaashan toddoba eber afar wicitaanka tooska afar shan afartan sagaashan afar dhegeysta ayaa qad ku jira markaan jaaniska aan siino hallo asalaamu calaykum dhegeyste alaykum salaam raxma soo dhow walaalo magacaagii halkan naga soo wacayso
waa nuuri oo deegaanka walaalin la saxriiri waa tahay nuur iyo habeen wanaagsan ayaan ku leenahay soo dhowow barnaamijka oo muustigii salaamaha caawa hadda halkan iyo salaan hawada kaga marinaysa
walaasha waan salaamayaa adinka barnaamijka inoo taadijinaya dhammaan wariyaasha ka howlgaalkaada iyo cadaado waynu kaa qaadano barnaamijkii laabta kasoo gaabana waxaan hawada u marinayaa saadiq cabdi shibane wariyaha ka howlgala codka gobolada dhexe Een, waxaan leeyahay booyinolo halkana saniyada waxaan ka gaarsiinayaa walaashii saduuse maxamed maxamuud oo reerkooda uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo dowladda
waa tahay aan codka ayaa wataa baan mhm
heesta ay qaaday ee deeqa afrika aryadeeda ay kamid ahaayeen
waa tahay waan ka xunnahay dhegeystaasi qadka taleefonka ayaa ka ogaayfaaysa waan filaa maxamedow inuu dib usoo laaban doono Een, maxamedow anagoo fariimaha iyo wicitaanka isku dhex wadi doona fariinta gacantii soo qabatay haddaan soo qabto dhegeystahan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum asxaabta aan jeclahay waxay tiri gabadhani waa xidigta nolosha cayshe cuud oo ku sugan xaafadda fiyooro jacayl cayshe cuud saaxiibka koowaad iyo labaad iyo saddexaad ee barnaamijka waan ku salaamay habin wanaagsan ayaan halkan kaa leeyahay waxaan halkan ka salaamayaa leedahay soomaali maxamed gaar ahaan dabcan ma- dhegeystayaasha waxaad moodaa inay soo wacayaan lambarka fariimaha ee fadlan dhegeystayaal nala een, ilaaliya een, barnaamijka anshixiisa fadlan lambarka fariimaha soo wicin ee lambarka wicitaanka haddii uu maxamed ugu celiyo mar labaad
aad baad umahadsan tahay lambarka wicitaanka tooska waa afarashan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar mar kale haddaan ku celiyo waa afarashan afartan sagaashan toddoba eber afar faaysa waata maxamed aada umaadsanta haddaan dib ugu laabto fariintii caayisha cuud waxay leedahay waxaan salaamayaa soomaali maxamed gaar ahaan hooye macaanto marya nuur iyo aabahey iyo asxaabteyda ayay leedahay qaaliga ah sida siyaax xasan shariif siyaax samir jacayl xidigta een, farxadda ayaan dhool iyo xidigta muqdisho ifraax ay leedahay sooshiya iyo een, maarya haboon iyo dhammaantii hame wanaagsan ayay leedahay asxaabta codsi heestiis een, boqorada codka sacdiyo siman iyo dabcan sh- sorry waa shaadiye sharaf iyo cabdifataax yare Een, walaal haddii waqtiga caaisha ay noo saamaxo waynu ku tixgelin doonaa codsiga dhestaaciga wuxuu leeyahay asalaamu calaykum raadiyo cadaado waana idin salaamaya leedahay magaceyga waxa dabcan gabadhaas u fahmay waa warsan xuseen shiro oo joogta xaafadda waa beri waxaan salaamayaa dhammaan ardayda iskuulka suldaan axmed nuur gaar ahaan ga- fasalka toddobaad waxaan kaloo salaamayaa ay leedahay hooyaday macaan iyo asxaabteyda iyo saaxiibteyda ee tiro ubax saasaan u fahmay Ee, waan filaa inay warsanay saaxiibta iyo asxaabtaada iyo dhammaan een, dadka aad soo salaantay inay kaa qaadeen taa mid lacayn hawada kuusoo maray maxamedow anagoo wicitaanka iyo fariimaha isku dhex weyn doona dhegeystaha qadka ka dhex muuqanaya dhankiisa haddaad u leexato aad baad umahadsan tahay faaysa dhegeysta ayaa qad ku jira markani haddaan soo dhaweeyo halo assalaamu calaykum
waalaikum وعليكم السلام ورحمة ولا soo dhawow magacaaga halkaa naga soo wacaysa waa tahay soo dhawow saaxiib waa la soo taabinaya barnaamijka gudagal waa tahay caawa muusiga iyo salaamo iyo aad halkan ka salaamaysaa caawa aad iyo aad aga xunnahay qadka taleefanka ayaa ka go-ay saaxiibkaasi waa rajo doona inuu dib usoo laaban doono qaybii ugu horeeyay barnaamijka ayaan ku guda jirnaa saaxiibada qiimiga qadintii naga mudan oo dhegeystaha xiga ayaa markaani soo dhaweynayaa ahlo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن قالقا يولا شيء قاليتا هو أدو تعبهاي إن كما هانتي واني حيصي من واني سلامي دمانتي إن وهانتي هذا يوم فرح صنعي مدو أقول إذا حتى ديجين سيدة يرحل كذا عنك مقنع إن ما شاء الله إن وح كفر حي الله يعني محدث كله mudo intaan muusa hadlin mudona aanan dhegeysan idaacadda aan idaacada u jeclaa oo markastaba dhegeysigeeda iyo rasaadkeeda iyo iyo hadalkeedaba aan jeclaa waa niin mahad celinayaa ilmaani xataa sida aad shaqadii wanaagsan aada u wadiin dhammaantiinna waxaanin leeyahay guul iyo gobonnimo hore agtiisaada dhammaantiin waxaanin leeyahay guul ayaa niin rajeynayaa cadowgiinana allaha haniga hayo ruuxadii magaceygana hadaa kuu raaciya waa xidigka farxad ayaa dhowla kaala soo xiriiraysa magaalada hadaado gaar ahaan xaafada karaama
waa tahay waxaan is leeyahay haddaan kula kaftamo codkan waaba ismaqli jirtay hadda waaba maqli jirtay waxaan leeyahay karaamo halkee ku maqashay ina waaba xidigtii farxadaba waan kusoo dhaweynaynaa haween wanaagsan jawca wanaagsan ayaan ku leenahay ayaan annagana waxaan ku leenahay waan ku xisnay waana kusoo dhawaynaynaa gudagal barnaamijka caawan waa muusiga salaamaha de waaba kusoo toostay halde caawa isku tootoostaa la dhihi karaa arrinta marka bal soo dhawo caawa salaantaadan hadda waa silitaa maadaama si aa sheegtay in badan aad ka maqneed bal soo dhawo caawa bal nagu soo dhaweeya salaanta qaaskana
maasha allah wahadsantahay walaalkeeya mahadii waan ku farxawa marka idaacadda aan dhegeystay oo haddana labadeeni aan aan codkiina maasha allah aada jeclaa caawadaajinaysiin mahadii waadib baan ii salaamayaa dhammaan saxabiintadayda cadaado oo aan saxbiina aada u jeclahay markastana aan ku faano runaantii marka koowaad waxaan salaamaya ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan kaloo salaamayaa shaqaalaha iyo maamulka ka shaqeyn maamulka reediyo cadaawo oo aada u jeclahay dhammaantiin salaam ummadda reer cadaawo mudaleegelmiyad waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa hooyada iyo macaan iyo aabahee macaani waan labadooda waan salaamaya aada jeclaay dhammaan familkeyga waan salaamaya walaalaheed dunida meel kasta ay joogaan dhammaantood waan salaamayaa waxaan kala salaamayaa saxabteeda idu qaaliga ah meel kasta ay joogaan waan salaamaya ayagana ardaydeeda askoolkiila dhigato iyo walimada aan niiskaykinan saxibeega jaalahay waxaad karaamiyo weliba haysadheeman dhammaantiin waan salaamayaa waxaan kaloo aan salaamayaa aan digidgaasha aad ku xiran reediyo cadaada dhammaantood aan salaamayaa ayagana waxaan leeyahay habeen wanaagsan habeen qurux badan weligiina cadigiinaha u jibinina dhammaantiina waxaan leeyahay habeen wanaagsan markana waana ku faraxsanahay inaan mar labaad iyo mar saddexaadba aad weli howshiina bartiina kasii wadin
aad baad umahadsantaha ayaana waxaad moodaa inaa gabagabo ku dhowdahay marka hadde aad sidaas ugu bixi doonto laakiin si kaama yeelin caawa hadda waan isku fadhiyaa meeshan dadka dhan waa soo salaantay aniga waana salaantay hadde ya waa dareemi karta waxa dhiman hadda soo soo wad soo wad waxbaa dhiman
waan dareemi karaa walaalkii waxaad karaamada laakiin maanta haddaa inaad waxyaalaha joojinaan aniga kuwana isku jecin karaa
ya laakiin ma imaada laakiin haddee meesha imaada ya waxbaa jira he
maya walaalkee waxaan jiraan dhammaantiin adindaa waxaan salaamayaa dadweyne oo aad idin jeclahay iyo dhammaantiin saxafiyiinta reediyo cadaado jir oo jooga weynina cadowgiinaha u jeeninayaan leeyahay mahadkii waaba ku farxaan waan xataa caaw inaa idaacadda reediyo cadaado la soo hadlo aan muddo laba bilood miyaa filaha walaana la saxnin maasha allah welina abtasii hoolgisi waana nagu dhiiri gelinayaa hawshin inaa bartaas kasii wadiin
okay aad baad u mahadsan tahay ayaan sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa madcelinaynaa habeen wanaagsan jimco wanaagsanna hawada ayaan kaa leenahay ayaan waxaan leenahay jiro joog een, ayaan wayna jabnaysa laakiinse een, hadda hal qof aan ka dadoorin maantana waan kasoo dhigi weynay ee, dabcan maxamed waxaad moodaa ayaan ini aadba geedba kala daba wareegayso Oo.
carro kale salaamaya dabcan salaantiiba qaaska aayadba dhan kale ula janjeertad marka caawax sidaa goolaan dhalin doontaa laakiinse aniga niga dhalisay waa tahay maxamed marka gabadha waxaa ku leehay toosh lix qaadaa ka daba qaadanine kanasoo gabadha ka leexo haddad umahadsan tahay dhankay fariimaha iyo wicitaanka waan isku wadi doonaa een, saaxiibadana dhegaysanayo een, een, fariimaha faa'iisa dhankeyda waa taha waa maxa waa mahadsanta kram oo eefrinta gacanteeda ku jirta dhegeystaha wuxuu leeyahay assalaamu calaykum asxaabta raadiyo cadaado Een, dabcan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum raadiyo cadaado waa mariyo dheeman oo joogta baxda waxaan salaamayaa hooyaday dahabo maxamuud oo joogta nairobi walaalahayga oo kale ee- oo kale ah ay leedahay maxamed cabdi cilmi farax ee farxaan cabdi cilmi mahdi cabdi cilmi iyo ayaan cabdi cilmi shamso cabdi Een, waxay leedahay xalwo cabdi nasteexo een markaasi nasteexo cabdi iyo waxay leedahay een dabcan bushra bushro cabdi waa tahay leyla cabdi waxaa umalaynayaa inaan loo kala harin hadda dhammaantood een gabadhaasi waxay leedahay een maariya dheeman weeye halkan ay ka salaamaysaa waan filayaa inay maariya ay kaa qaadeen salaanta taa mid lacayna hawada ay kusoo marinaya dhegaystahan xiga haddii aan u gudbo wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waan idin salaamay daadiyaasha barnaamijka maxamed karaamo iyo faa'iise xasan een waa iqro edabsan oo joogta ay leedahay xaafadda bakiin waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan iyo walaalahayga meel walbo ay joogaan waxaan kaloo salaamaya ayay leedahay wariyaasha raadiyo cadaado jir oo jooga een annaguna waxaan ku leenahay iqraay jir oo joog een cadowga ha u jabin ee waa tahay haddii aan horey ugu sii socdo annagoo wicitaanka iyo fariimaha isku dhex wadi doona dhegeystahan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu dabcan waa maandeeqa u fahmo oo ku sugan xaafadda bakiin waxaan idi- waan idin salaamayay leedahay asxaabta qaaliga ah faa'iise dheeman iyo maxamed karaama iyo een, bahda raadiyo cadaado habeen wanaagsan ayay leedahay habeen lamid ah habeen qurux badan ee hawada kaa leenahay halkan waxaan ka salaamayay leedahay dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan soomaali weyn sidoo kale waxaan salaamayaa faamligayga oo idil salaam boqortooyo ay leedahay waan filaas salaam boqortooyo ee oo qurux badan inay iyaguna hawada kuu soo marinayaan faamligaagu in haddaan hore uu sii socdo waxay leedahay dhammaan asxaabtayda oo ku kala ee asxaabta ku xidhan ayaan fahmay warbaahinta raadiyo cadaado caweysin wanaagsan ay leedahay gabadhaasi bye bye caweysin lamid ah ayaa anaguna ku leenahay habeen qurux badan waa tahay Faa'iis- faa'iiso een, fariimaha dhegeystayaasha keliima aqri ama fariimo kale aa- aa- kuwaas aqrinaysaa adiga fariimaha dhegeystayaasha kale aqraay maxamed ubaya aniga wax aqyaana ma jiraano haddii aniga laysoo salaami lahaa horaa u aqri lahaa ma- meel abaayo ku qoranta adoo abuu afka soo marinaya u jejeedaya ma wax kale aa jiro fariimo kale aa hooska ka aqrinaa ma maya maya maxamedo aniga ad- sida adiga oo kale iyo Aye.
ma cabsado aniga oo Adiga.
maana qaan gaarin iyo waa adhowa usoo laabayo Mm.
beri dambe noo dhigay waxaas ma Ha.
taqaanid adiga maya aniga waxayga halkaa xataa waa ka salaama caaway waa Waa soo taa- diyaarsan walleeca waa dhaarsantahay faa'iisa maanaan la yaaba warqadaha qorqoraysa maaxta dhammi fariimaha dirista soo taleefkayga waa buuxsanaa manay fariimo keliya faa'iisa carka iyo caadi maahna cawaan ku sugnaada marka dhegeysta ayaa qad ku jira haddaan jaaniska aan siino halo assalaamu calaykum walaalo soo dhawoow magacaaga halkaad naga soo wacayso halo dhegeyste waxaan ka xunahay dhegeystahaasi qadka taleefka ayaa ka go-ay haddaan idinku celino saaxiibadana dhegeysanayo wicitaanka tooska ah waa fura shan afartan sagaashan iyo toddoba ibir afar ayaa si toosa naga soo wici kartaan dhegeystaha xiga iyo faa'iisa dhankeeda waa tahay waa- een dhegeystaha qadka taleefonka dhex muuqanaya haddii aan maxamed oo soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum walaal waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaalo magacaagii halkaad naga soo wacayso
magacaygu waa maxamed waa duwoodle waa tahay maxamed oo waad la socotaa barnaamijka
aada weyn soo dhowow ee barnaamijku waa muustigii salaamaha hadda caawa halkan yaa salaan ka een, hawada kaga marinaysaa
waa mahadsantihiin adiga iyo maxamed aadan karaamo dhammaan wariyaasha waan salaamayaa Ee, marka koowaad marka labaad waxaan salaamayaa soomaali weyn meel kasta ay joogaan muslimiinta ummadda ah dhammaantood aad baan ugu salaamayaa waynu Marka kaa kale, qaadna annagoo ka wakiila ummadda muslimiinta iyo shaqaalaha raadiyo cadaadaba
waan idin wada salaamaya dhammaantiin maxamed ee, adiga ee, wariyaasha ee, soomaali weyn meel kasta joogto Mhm, Ee, galaha sidoo kale waxaan salaamayaa hooyaday macaanta mhm, Ee, aabahay oo joogo magaalada muqdisho mhm, sidoo kale walaalahay dalka iyo dibadiisa intaba kala joogo mhm.
Een, ah, qafaasna haddii la yidhaahna waxaan qafaas u salaamayaa Mhm.
doodgada
waa taa afka aha, waa qaas qaaskii baan sugaynaa dabcan waan ku maqlaynaa barnaamijka si toosa ayaad ugu jidhaa
qaaskeeda Mhm.
aniga ani ma gaarin waxaas waa tahay maxamed oo hadda waxaan malaynayaa dabcan shabaq badan baa daadsan waxaa tiri si qaasa waxaan u salaamayaa haddana waad ka laabato waa wax badan baa saa xasuusata malaha qalbigaa ku labalabeeyey
galada laseyba miya caawada laseyba
waa tahay
waxaan si qaas u salaamayaa walaashay sawda oo joogto magaalada cadaado Dab- xaafada barkeen
waaw maxamed waxaad isqaraqarido hadda markaa banaanka ayaa iskaantay waxaasaa kaa geesinima waa tahay bal soo dhowow
Adaba, laakiin waxa weeye, adigana kula tirsado. Ya.
haye Een, waa ka xunahay maxamed qadka ayaa ka go-ay filaa karamow inuu dib usoo laaban doono anigu wax i wada inuu soo laa markaas waana wax ii soo wadaa qaasanaan oo soo wadaa waa maleynaha tahay waa ku jeeda caawe maxamed oo qaaska aad ugu dhaarsantaha Waa laakiin dhow.
qaaskaagana annaga u dhaarsanan iyo dhegeystayaasha caawe halkaana u fadhinaa qaaskaaga dhuumanaya maxamed shabaq oo iga soo saari lahaa caawa Een, marka qadkaa ka go-ay marka waa maasaya meeshiisa ku maasaya maxamed waa tahay Een, marka faaysa dhegeystaha xigaada soo dhaweyso anagoo fariimahana aan jaanid ka sii doono waa taa maxamed oo dhegeystaha haddaa u baaqa halo asalaamu calaykum
Alaykum salaam.
soo dhow walaalo magacaagii halkaad naga soo wacayso
Axmed oo jooga, Axmed Nuur oo jooga xaafada galbeed.
waa ta axmed nuurow galbeed bal caaway sidee looga caweynayaa
Si fiican.
waa tahay soo dhowo barnaamijka muusigii salaamaha bal hadda caaway halkan yaad salaan tahniyad mhm yaad la wadaagi waa ta dhegeystayaas qadka ayaa ka go-ay waan filaa inuu dib usoo laaban doono eh waa ta maxamed iyo dhanka iyo fariimaha haddii in iskula j- laabano Een, aad baad u mahadsan tahay faaysa fariimaha warle waxbaa kama muuqda Een, marka iyasan iga soo dhexbixin fariimaha badan oo ani baa mugtahay faaysa marka adad iska fiirina mar wax kaga soo boodaayo mana ka tegi kartid marka warle fariimaha caadi ma waa isku Waa kuu jeeda.
gaalay ka mid tahay maxamed hadda waa ku jeeda caawa fariimaha waxaa u malay waa si aad aad u kuureysaa fariina gacantaada ku jirta ma ogi midaan ka cabsado waxaa rabaa inaa inaa inaa iska gadaal daayo.
luuqaa gale Ah.
anaa haddaa dhow soo bixinahay saacabada asbuuca dambaa kusoo daraa waa tahay faaysa aad baad u mahadsan tahay Een, marka een, fariimaha ayaan u jeeda ayaa dhegeysta waxa uu kasoo bilaabay assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay waa sacdiyo samri jacel ee joogta ayaan leenahay xaafadda haraale waxaan salaamayaa een, waan idin salaamayaa ayaan leeya- wax- waxaan salaamayaa intii maqalkayga iyo muuqayga taqaano gaar ahaan may dhiigayga may wadnahayga may xubdigayga ee hooyo macaan Ah, ah, ah, arad maxamedow waxaa Ay, ma sugaaya karaamow ay, Mhm, dhagta iisii taagneed ana xataa wax isdhayaa maxaa la soo wadaa
waa ku jeedo adiga de mhm, Ani waxaa xataa- adiga cabsidaada banaanka warnaha io dhegdhegaleyna aniga xataa mariya maxamedow shabaqa badan awal hore ku yidhi iska dhaaf Hata- haddii waxa maq- galabta barnaamij ku jira waxaa maqlaya haddee yani hal qof kelis laguma kaa karo in la badsado waa dadka
maya maxamed eh, dabcan haddii oo dadka badan la badsado had saaca oo Hata- adigaas saasoo dadka kale- salaami laha saasoo kale la cabsaa Haa.
waa tahay marka haddaad u mahadsan tahay faaiisa hooye maxaan ayaan leeyahay adiga maxa een, maxamed karaama iyo faaiisa dhayman waan idin salaamay ayaan leeyahay cosi ayaa wata heestii sharma boy baby dartan waan booyayaa aniga dhan waan booda ayaan leeyahay ayadoo dhammaystiran ayaan rabaa mahadsanidin goodbye ayaan leeyahay waqtigu hadduu noo saamaxo waynu u cayaari doonaa dhegeystaha socodkiisa Een, aad baad u mahadsan tahay faaisa ay fariimaya aan kusii soconaya dhegeystahan waxa uu soo yidhi waa su- assalaamu calaykum wacalaikum salaam ayaan leenahay waa sumiyo oo joogta xaafadda bakiin ayaan leeyahay Een, maxamed aadan karaama Een, fariinta aan la faaisa een, hoosta lawanaynaa Een, marka aynabi wanaagsan ayaan xawada idinkala nahay marka wicitaanka ayaa u jilaacayaa Een, ah, dhegeystaha qadku jira alo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته waa tahay soo dhawow walaal magacagii halkaa naga soo wacayso Een, waan dhawaha walaalka een, magacayga ayaan waxay ku sugan tahay xaafadda waxaraxada degmada busmareeb waa tahay dhowsamareer gaar ahaan xaafadda wahar cadde waan kusoo dhawaynaynaa habeen wanaagsan jimco wanaagsan ayaan habada ka leenahay soo dhawow caawa jimco yaa halkani ka salaamaysaa
Een, waan dhawahay jimco lamida ayaan ku leeyahay Een, barnaamijka waan la socday baabiyeyaasha barnaamijka waan idin salaamay shaqaalaha dhammaan idaacadda ra- radio adaada dhammaantood waan salaamayaa Een, barnaamijka caawa waxaa ugu soo tala galay horta dadaan salaamaa way jiraan dadaan taanida diraana way jiraan Een,
waa tahay Dadka waxaa u diraa walaashey Anise iyo walaalkay Cabdullaahi oo gabadha ugu dhalatay xaafadda horteeda degmada Dhuumareeb waxaan leeyahay hadar iyo soodarka noqotii dalkeeda diinteeda waa anfacda Een, waxaana salaama ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan khaasatan ummadda reer galmudug waan salaamayaa sigaar waxaan u salaamayaa sigaartaan hawada ku saaxiibnay ee reedio adaado dhegeystayaashooda waxaan leeyahay habeen wacan jimca jamiil idinkana waa salaamantiin walaalayaal
waa tahay marka waa salaantay dadkii oo dhan hade qof ayaa dhiman la tabayaa waan ka xunahay dhegeystahaasi faa'iisa qadka taleefka ayaa ka go-ay
waa tahay maxamedow een waxaan jeclaa isagoo farsamayaqaanku gacmaha hatinayo uu leeyahay hadda caawa maxamed iyo faaiise ay waad ilowdeen een waxaan jeclaa hab fariin ka hormar dhegeystahan ee fariintiis ka hormar waxay leedahay waa caaisha cuud oo soo laabatay een habeen wana habeen la mid ay leedahay faaiise dheeman iyo maxamed karaama haddaan kula kaftamo maxamed karaamo qaaska ka reeb ayaa leedahay sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa een salaan qaas ah u marinayaa my queentayda my love my hubby my qalbi my dhuuxa my naftayda Mhm. hadda yaa sugaya maxamed dhegtaan kuusii jeeda adoo soo ee dheg dabcan dhegta lasii raaricnaya waxaa la leeyahay waa boqoradayda qaaliga ah qof kale maahayn oo hooyo macaan maryam nuur ya wallahi waxbaa kala afkara sugaaye ah maxamed sugeyd mala Eh, maxamed baan idolow ee dabcaana hooyo macanta ayay leedahay la-aanta noloshu waa bara i love you too hooyo macanto dhammaan hooyooyinka soomaaliyeed one love ayay leedahay gabadhaasi ee waan filaa caaisha cuuday Een, dabcan maasha allah hooyo qof la jeclaado way tahay een dhammaan hooyooyinka soomaaliyeedna anaaba hadda caawa halkan salaan qaasa intii maqlaysa kaga marinaya
waa tahay adigu ku dhadaba
waa tahay maxamed dhankaa iyo haddaan iskula jalleecno bal markaa ay farsamayaqaanka iyagoo dhegeystayaal dhowr qadadka taleefonka dhex muuqanayaan waxaan een farsamayaqaanka iyo heestuu noo hayo iyo isku soo laabad wanaagsan isku soo laabad wanaagsan dabcan caawa waxaad moodaaba inuu hadalkiiba ii gambiyey waa tahay caawa qaaskaaga saa sheegta balaa kasoo dhigta marka sidaas darteed la qarqaraysaa marka kugu qaba meeno caawa een, cimaamada waan kugu tuuraynaa marka maadaama een, dhegeystayaasha een, dhegeystayaal badan oo ha- dhalasho tahaniyad dirayo marka farsameaqaag waxa uu leeyahay hees dhalasho ayaan een, marka dhegeystayaasha aan ku casuumayna ama aan usoo daynaynaa marka aan kala dhex baxnay een, dhegeystayaasha iyo heestii dhalasho nimcaan hilaac
toodhiga dhoobo wuxuu waaxid kuu qoraysina laguma wahaye wareegtoodhiga dhoobo wuxuu waaxid kuu qoraysina laguma wahaye walbahaarka caashaqa dhalashaaka weyo wadanayaal wadanayaal isjecbaa isweydarta noloshee shaqa dhalashaaka weynu wadanayaal wadanayaal isjecel baa isweydarta noloshii hadduu wadaa jirkii lumay wakhtigiyo dharaaquu kala weexad keeneen hawiilkuu xalafkuu dabaday wehelkaaga dhiganuna weligaa la noholo wadarubaada kala helaa hadduu wadaa jirkii lumay wakhtigiyo dharaaquu kala weexad keeneen hawiilkuu xalafkuu dabaday wehelkaaga dhiganuna weligaa la noholo wadarubaada kala helaa
habeen wanaagsan jimco wanaagsan ayaana habada idinka leenahay meel walba aad joogtaan inse kastoona maqlaysaan qaybihii dhexa barnaamijka ayaan kusii saqaynaa faa'isa ay soo dhawow mar kale waataa maxamedow waan dhow haddaad dhegaystayaasha hal mar ugu celiso lambarka wicitaanka tooska ah lambarka wicitaanka tooskaa saaxiibadana dhegaysanayo waa afar shan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar ayaa si toosa nooga soo wixi kartaan mar kale haddaan ku celiyo waa afar shan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar dhegaysta ayaa qad ku jira markaani haddaan soo dhameeyo halo assalaamu calaykum
Waalaikum salaam.
walaale soo dhawow magacaagii halkaad nagala soo xiriirinayso
Maari oo qabaabta xiriiray tahay.
haye maariya soo dhawow hamay wanaagsan jimco wanaagsan ayaan hawada ka leenahay waa la socotaan filaa barnaamijka caawiya halkan ka salaamaysa
Maxaan salaamaa.
Een, waan ka xunahay dhegeystaasi qadka taleefka ayaa ka goay faa'iisaay wicitaanka tooska oo furashan afartan sagaashan sagaashan iyo toddoba eber afar Een, ah, wicitaanka ayaan kusii soconaynaa dhanka fariimahana jaaniska waan siinaynaa fariimaha iyo faa'iiso dhankeeda waa tahay maxamedow dhegaystayaal dhowra ayaa fariimo iska soo dabaridaya kuwo kale wicitaanka ay ka dhex muuqanayaan dhegaystayaasha intii waqtigu noo saamaho in noo saamaxo dabcan janis waan sii doonaa Ee, waa tahay
faa'iisaay caa wax kalaa jira salaan qaastu waa laga weeyay faa'iisaay
dabcan maxamedow mooga caab soomaaliga ayaa iga lumay ilaa iyo aada sababta waa laahay marka ay- salaa salaanta lagu soo dhaweyni badana faa'iisaay maya maxamedow wax salaan ma jiraan marka caawa leyma soo salaamin dhegaystayaasha camalena way ilaaween marka een, fariintaadaa kusii socdo asalaamu calaykum dhegaystaha dhow ayaan axmed oo joogta qaradhi waxaan halka ka salaamayaa muslimiinta gaar ahaan ayay leedahay shaqaalaha raadiyo cadaado iyo hooyo macaan aaba macaane abaayo ayaa dabcan abaayo faadumo ayay leedahay abaayo luul iyo waxay leedahay aboowe maxamed iyo abaayo anfac iyo abaayo hindi habeen wanaagsan habeen la mida ayaan ayaanay hawada kaalen waa tahay eh, maxamed waxaan jeclaa inaan fariimaha hore ugu sii socdo anagu wicitaanka dhegeystayaasha eh, intii waqtigu u saamaxo eh, soo dhaweyn doono dhegeystaha wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waa muniir oo jooga xaafadda dabcan waa muniiro ayaan u fahmay oo joogta xaafadda haraale waxaan salaamaya hooyo macaanto iyo aaba macaane walaashayda een, i- walaalahayga dabcan ayaan u fahmay daadiyaasha barnaamijka waxaa laleeyahay haddee dabcan qofka qaaska laga reebaayo ilaa iyo haatan ma fahmin dabcan qaaska ka reeb ayaa hoos lagu soo reeb waa tahay een, k- koley waxaan umalaynayaa maxamed weeye caawa waxaa laleeyahay hadda qaaskaa laga reeb maxamed oo qaaska hadda dhig dhowr fariimoodna waa ujeedo oo dhahaya maxamed qaaska laga reebo maxamed caawa qaaska waa lagaala balamo karaamo waa kaa sugaynaa dhegeystaha xiga haddaan hor ugu sii socdo wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waa sumaya oo joogta xaafadda bakin waxaan salaamayaa xas een, xasan faa'iido iyo gallad gabow ayaa la leeyahay waa ta waxbaa ka dhacay galad gaabo Ha.
Waa tahay.
waa tahay caawa waxaan sugaba dabcan galad gaab waxaa malaynaya dhegeystayaasha fariinta uu isku soo dardaray waxyaabo hoosena uu ujeedayaa runtii ma fahmi kari fariinta waxaa dhihi lahaa soo kala mayaami galadgaawow iyo xasafaahidin ama filayaan inay kaa qaxmalaynaya ninka galad la leeyahay waa qof aan arkin sumay waxaa malaynaya ma isa jeedin ee ninka ma gaabna
waa tahay
waa tahay galad macaaw haddii layir waa gaabaya marka maxamed waxaa malaynayaa maxamed iyo aniguna inaa dhulka sii naqayno waa tahay marka haddaad mahadsan tahay faisahay dhegeystayaashana aad bay u mahadsan yihiin la socoshada iyo ka qayb qaadashada barnaamijka qaybihii dhexe barnaamijkana waan ku gudi jirnaa wicitaanka haddaa ugu celino waa furashana afartan saaca shan iyo toddoba ibar afar dhegeystahan qad ku jira ayaa markaani soo dhaweynayaa halo assalaamu calaykum habeen wanaagsan jimco wanaagsan ayaana hawada kaale nahay kaabe soo dhawo magacaaga halkaad naga soo wacayso waa tahay igu celi magacaaga adigoo raalli ah waa tahay saaxiib sare waan kusoo dhawaynaynaa habeen wanaagsan ayaan hawada ka leenahay yaa halkaana caawa ka salaamaysa aad iyo aad ayaan xudnahay qadka taleefonka ayaa ka go-ay waa rajo doona inuu dib u soo laaban doono faaisa soo dhawow haddee waxaa isla soo gaarnay qaaskaagii faa'isahay in badan fariimo waa soo akhrisay in badan tele dhegeystayaal waad la soo hadashay bal soo dhawow caawa waa tahay maxamedo waa dhowahay
haye
ayaxaa xiga waanu kusugaaba aniga dhegeystayaasha kusugayne waa tahay caawa aniga maadaama janis laysiinaa dad salaama horta marka hore waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta ah khaasatan soomaali weyn waxaan leeyahay ilaahay haniga haayo ama hanaga haayo caabuqa karoona ilaa een deegaamadeena galmudug qaybo kamid a laga sheegaa marka waxaan leeyahay ilaahay cudurkan nagu- een soomaali weyn meel kastoo jooga ha ka badbaadiyo waxaan salaamayaa asxaabtayda een qaaliga ah waalidiintayda ee faamiligayga walaalahayga qaaliga ah dhammaan een asxaabta ood ugu horeysan een ugu horeeyaan shaqaalaha warbaahinta radio cadaada ay salaamaya marka waxaan maleynayaa qaas kalena hadda maxamed inuusan jirin bal caawa qaaska dhowr jeer baa laygu celiya waxaa leeyahay maxamed qaaska ka dhig hadda maxamed qaaskii in- een dhegeystayaal dhowra ujeedaye bal hadda qaaska adaan kaa sugayda ilaa anugu qaas maba gaarin be
yaa waxbaa ka dhacay hadda sultaandeeda maanta oo dhan hadda aan caawa waxayga waxba aan waxba qarsan maayo haddee bannaanka ba am- waa ku waan ugu boodami anfacayso waana waana- waana mar habaabise maya maxamed markaas weersha weershaa naga dhigta caawa sawaxa kaa sugayne faisa halkaa martay waa tahay maxamed caawa deel baa kugu ogeyne halka meel kale baa naga martay faisa cadda caawa Ma- maxamed kujeeda caawa toosh lixqaada iga daba siintaa marka iska dhig waxaan qaas ku dhihi lahaa iska dhig qaaska haddee shabaqidaasinina sheeg faisa intaas intaasaa jirta dhe shabaqida
maya ma- een, hayse ama dhida waxaad diidaysaa in tooshka lagaa soo dhaba qaata marka stuudiya ka baxa lagu yidhaahda aniga anigayna aad ii looday waa tahay mar marka maxamed waxaan ku dhihi lahaa saa waayo oo een haddii maarata qof hadda aani adho qof Haye, hebel ayaan haye, caawa haye.
halkaa ka salaama Haye.
godobaan gelaya bogta waa tahay markasta dad badan xataa adig kamid taha qadaa qaaska maarta qaaska la sheega laakiin anigu waa asxaabta un fahma marar badan faa'iisa ku dhacay hadda shabaqyada badan ma fiicna iska daa markaasaa dhayda waa iska caadi hadda caawana waa saasaa uga gambanaysaa faa'iisa maya maxamed oo aniga waxayga caawa miiskay saaran yahan daban caawa ma dhehen miiskay waxayga saaran yahan waxaan dhihi lahaa asbuuca soo socda bal horta asbuucan waxaan isleeyahay mogta dadka haddii aan inay iga yaacaan laga yaabo marka asbuucan oo dhan waa u fakeraya oo Ah, qofka asbuuca soo socda qaaska u qalma ee asxaabta hadday yaacaan xataa dadkan hadday yaacaan lagala soo hari karo waa tahay marka waxaad leedahay isbuuca dambe ayaan ka dhiganayaa marka aad baad umahadsan tahay faa'iisa waan kugu soo laaban doonaa marka dhegeystaha qad ku jira ayaan jaaniska siinayaa halo assalaamu calaykum
halo waa ku maqalnaa walaal magacagii halkaa naga soo wacayso
xaafadda galbeed
waa tahay magacana
axmed nuur oo jooga xaafadda galbeed haya axmed nuur soo dhowow habeen wanaagsan jimco wanaagsan ayaan ku leenahay soo dhowow caawiya halkaa ka salaamaysaa
dhammaan muslimiinta oo dhan shaqaalaha idaacadda cusub ee olada dhexe iyo labadiina dhammaan olada iyo aabahay
waa tahay marka aad buu mahadsan yahay dhegeystahaasi sida quruxda badan oo barnaamijkeena la qayb qaatay waa u mahad celinaynaa lambarka fariimaha aan ku celi ayaan leeyahay faaisaa waa tahay maxamedow dhegeystayaasha waxay fariimo noogu soo diri karaan furo saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar ibar hal haddii aan mar kale ugu celiyo waa lambar furihiisu yahay saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar ibar hal waan filayaa inay dhegeystayaashu n ka qayb dabca fariimahooda noogu soo gudbin doonaan waa tahay maxamed oo fariimo dhowra ayaa iska soo daba dhacay sidoo kale dhegeystayaal dhowra qadka teleefonka ayay kasoo dhex muuqanayaan ee fariinta gacantii soo qabata markaani haddaan u yara jaleeco waxay leedahay dhegeystayaal assalaamu calaykum ee dabcan magaciibu way reebata miyaa la isdhihi karaa mase hoos buu kusii qoraya bal aan hore ugu sii socdo ee dhegeystaha wuxuu leeyahay assalaamu calaykum bahda idaacadda faa'iise dheeman iyo maxamed habeen wanaagsan naym kuwaasi ah Mhm. waxay leedahay gabadhaani kala wacan salaamuhu kala roon sidoodaba waa qof igu qaaliya my love my nafta my xubi my qaali hadda yaa sugay هاي معلم يا ما زال ما عليك كرمت كره
Waa hooyo waay is leedahay.
sabax kale sugayna hadda waan kula boodee hooyan la iskaga tiirinayna markaan maya maxamedow waa ku jeeda caawa qaxaga masaa-ila walaha maxamedow ee damca waxaa umalaynaya hadda waxaa la dhihi jiray shabaqa shabaqaa jiray shabaqaaga dadi shabaq waa dhaafo shabaqyaaluu maraa marka caawa fakadaa tahay
aad baad umahadsanta faiso wale wale cawaxba meesha ka jira faiso meel ka sugayn oo meel kale u mooday marka hooyo macalin sugayn oo dhab mal nabad fariin waa tahay waxaa la leeyahay waa faa-iiso dheeman ii noolow xabiibti anna waxaan leeyahay gabadhaasi siyaax ii noolow een, habeen wanaagsan jimco wanaagsan ayaan hawada kaa leeyahay Si- een, si wanaagsan u caweey ayaan ku leeyahay siyaaxeey waa tahay maxamed oo bal dhegeystayaasha annagu qeybihii dhexe dambe dambe dambe hadda waa dambe barnaamijka kusii siqayna bal haddaa dhegeystaha qadka ku jira u yaray baaqdo aad baad umahadsanta faisa dhegeystaha qad ku jira ayaa markaan iyo jaaniska siinayaa halo assalaamu calaykum
calaykum salaam walaalo soo dhawo magacaaga halkaan naga soo wacayso
waa salmaan joogta bakiin salma bakiin sidee barnaamijka looga dhegeysanayaa
si wanaagsan waa tahay gudagal barnaamijka hadaa la socotay
waxaan si aad u salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta hooyaday aabi gaar ahaan hooyaday aabi macaan si qaas waxaa u salaamaya walaashii faasaanshin shariif
waa tahay n inay ka qaadatay waa arijo doonaa midaasi mid laacina hawada kuusoo mari doonaan Een, dhegeystayaal badan ayaa waxay leeyihiin hadda karaamo qaaskii ayaa dhiman Een, marka dhegeystayaasha aad iyo aad bay umahadsan yihiin Een, gabagabadii gundiga bara- gunaanka barnaamijka ayaa isla soo gaarnay hal iyo laba dhegeystayaasha ayaan jeclan lahay inaan jaanis ka siino halo assalaamu calaykum halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة ولا لسودو مقع عيالك أنا قصوا عيسو
عليك waafada horseed هيا علي سودو نبي وناسنا يا نبدا كارينا هاي قدك البرنامج كا
ciidamadan kuley barnaamijka la socday waxaa halkan ka salaama hooyaday macaan walaalay ehelkay walaalay muslimka dhan wasalaamaya waxaasleeya soomaaliyada marka joogto salaama sidoo reegnimadid barnaamijka laga dhegsata magaca iyo muuqalkan waa salaamaya wariyaasha facdayda ayaan siyaada ugu horeyn waa salaamaya واتهاي
kaalin wanaagsan leeyahay هيا صاحب هذا أنا وح كلا بنسوقينا
ebayt aan ma jiro aqli suga إن وح لذا أديك هذا ربا سبا وقارن بويرو وإدمين
ma jiro dhimi weli uga dambeeya أنا أدفع دباسة هاي صاحب قاريا sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaato waan kaa mahadcelinaynaa dhankii fariimaha hal iyo laba taysa dhankeeda
waa tahay maxamedow hadda qey- waqtigu een, saacaddu waxay sii baal saareysaa een, haddii gabangabada barnaamijka een, dhegeystaha ugu dambeeya ee fariintiisa caawa nasiibka u yeeshay inaan halkan fariin kaga akrino wuxuu yiri assalaamu calaykum waa shanka shakar dabcan waxaa maqli jiraba mhm. wiilkaas waan salaamay ee dabcan wuxuu leeyahay wiilka shakar
wallahi wuxuu la qarqariya waxba banaanka soo waxaa maqli jira wixii caloosha ku jira afka baa wax meela ka soo Maya, haaya.
Maxamed, shakar oo ayaa ku wi- jeeda- wiilkaas ayaa caaw salaatay Maya, salaatana dabcan wiil- qaska caawe bacda waxda waxda rereebto oo dhawaa ka qaaday faaiza maya dabcan maxamedow waxaa moodaa gabagabadii caawa ayaa noo tuftay Maya, faaiza maya. Eh, dabcan wiilka magaciisa ah, unbaa shee- aan salaamo mooyaane asaga een, waxaas qof yaakaayeen aantis waxaas maahan yaakaayeen faaiza No.
maraba hadalkii bacay maya maxamed waxaa ku dhihi lahaa wiilka shabaqa asaga laftirkiisa cabsanaysa sida adigu cabsanaysa laga yaaba inuu cabsanaya marka waxaa wiilka luqyada dadka soo tuuri maya faais wiilkaas asalaantee ka gudub maya si wad dabcan wuxuu leeyahay wiilka shakar cabdi aa u fahmay magacaasi oo jooga dabcan xaafaduu joogo waa isku dardaran tahay waxaan halkaa ka salaamaya oo macaanta ee, dabcan oo aabe macaane iyo weliba ee, wuxuu leeyahay wiilkani een, miski man man roon jacaylkayga hayaad maxamed waxaad sugaysaba waad dhegahaaga soo gaareen loo malaynayaa maya hadda adi- adiga abaa lagu boodaa doolaalay
jacaylkayga aan wala helin ayuu wiilkaas ku daray waan jeclaan lahaa maxamed oo bal inaad dib igu soo jaleecdo waxaa markaa dhahdo
aad wada mahadsantaha faaisaa markaa studiaga macnaa kuu sheegi doonaa Een, marka een, een, hal daqiiqura ayaa faaisaa
waa tahay maxamedow een, waxaan u malaynayaa inay guntii gunaadkan taaganahay guud ahaan waxaa jecel lahay inaan intaasi kusoo afjarno barnaamijkii muusigiisana ama ee caawa sirda jiraa si talantaan iyo isku mid ah stuudiyaha koowaad ee radio cadaadib inkaga tabinayeen anigoo ah faa'iise xasan shariif faa'iise dheeman iyo humeya ashraf karaama dhanka farsamada hagarla'aaneed ee ka wada qaabeynaya si wada jira gallad maxamed ibraahim iyo weliba ayaan maxamuud cali barnaamijkani mid kaloo ka qurux badan ayaa inoo madan laha balse inta ka horeysa waxaa idinkaga tegaynaa sidaasi nabaadiino asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu iyo heestiisa haddii sharaf iyo cabdifataax yare ee ish allah Mhm, hadda waa ilaa dabcan Waa Waa tahay.
tahay halkaa iyo dhagaystayaasha iyo heesta iyo aan isaga dhex baxno dabcan farsamo yaqaanka
ishcal hawiil warku tabayo anuu anfaxay ayaan dhaladkan
ishcalaa inan ilaysdheemano aadmi u qurxoon aan la heli karin
ishcal hawiil warku tabayo anuu anfaxay ayaan dhaladkan
ishcalaa inan ilaysdheemano aadmi u qurxoon aan la heli karin